والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada saaka hadduu alle idmaan idinkugu heennana waxaa ka mid a mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay sawirrada dagaalkii lagu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta ee ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgadood howlgalle kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay qeybo ka mid a koonfurta dalka soomaaliya faahfaahinno dheeraadaha ayaa laga helayaa khasaaraha saliibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka mandheera ku dhowaad shan boqol oo askari ayaa lagu dilay weerar ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay ka fuliyeen gudaha dalka maali wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose askar taa'ibiinah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee gedo maktabka beeraha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa adeegyo kala duwan ka fuliyay degmooyinka wilaayadaas xilli beeralayda ay isku diyaarinayaan ka faa'iidaysiga dalagyada xilliga deerta wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa dowlad diini ah oo lagu baranaya dhaxalka u soo gebagabaysay qaar ka mid a dalabatulcilmiga ku dhaqan degmada ceelbuur ee wilaayadaas
والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waa subax sabti ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha rabiicu thaani sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay sawirada dagaalkii lagu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta ee ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud cabdulqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixintan inoo haya sawiradan oo lagu soo bandhigayo khasaaraha iyo jabka cadowga ka soo gaaray weerar dhabagal ah oo laba maalmood ka hor ka dhacay duleedka magaalada ceeldheer ee wilaayada islaamiga galgaduud ayay baahisay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee mujaahidiinta sawirada ayaa muujinaya khasaaraha maleeshiyaadka riddada ku gaaray dagaallo arbacadii ka dhacay deegaanka gariile ee hoostaga degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduuda sidoo kale sawirada ayaa waxaa ka mid a kuwo muujinaya in weerarka dhabagalku ahaa mid xooganaa islamarkaana mujaahidiinta lagu arkayey iyaga oo adeegsanaya hubka fudfudud ee dagaalka kuna baacsanaya dhulka hawdka ah maleeshiyaadka murtadiinta muctadiinta ee dagaalka ku soo qaaday dhulka lagu maamulo shareecada islaamka tirada guud ee murtadiinta lagu dilay dagaalkaas waxa ay gaarayaan lix iyo soddon murtad oo isugu jira saraakiil iyo ciidamo waxaana lagu qanimaystay hub iyo rasaas fara badan maleeshiyaadka dabadhilifyada murtadiinta ayaa hadafkoodu ahaa in ay gaaraan goobaha lagu maamulo shareecada islaamka laakiin hadafkooda waa uu u xaqiiqoobay markii mujaahidiinta ay gaarsiiyeen deegaanadaas iyadoo lugta la jiidayo bakhtigoodana lagu indhaqabowsanayo sawirada weerarkan ka dhacay deegaanka geerile waxa ay imaanayaan iyadoo sidoo kale maalintii khamiista ee aynu soo dhaafnay mujaahidiinta ay camaliyad istishaadiyaha ka fuliyeen gudaha xeerada ciidan ee iskuul buluusiyo degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho halkaas oo lagu dilay tobaneeye ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta oo isugu jiray saraakiil iyo askar mahadsanid rabbaani howlgallo kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay qeybo ka mid a koonfurta dalka soomaaliya warkaas iyo war kale oo ku aadan faahfaahinno dheeraad ah oo laga helaya khasaaraha saliibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka mandheera iyo wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo faahfaahinaya yaasir maxamed howlgalladani oo isugu jiray dagaallo toos ah qaraxyo iyo kamaan waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen wilaayaadka jubbada hoose iyo baay ee wada dhaca koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya dhanka jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxyaabeinkii xalay howlgal qaraxa ka fuliyeen gudaha magaalada kismaayo waxaana lala beegsaday goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka sirdoonka maamulka riddada jubbaland ee dharcadka waxaana ku dhaawacmay shan askari oo dharcad ah oo uu ku jiray taliya unug baay qaraxalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ayaa lala eegtay isbaaro maleeshiyaadka riddada u tiilay magaaladaasi waxaana gaaray khasaaro sidoo kale baay ciidamada mujaahidiintu waxyaabeinkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee xero koowaad ee degmada diinsoor isla baay waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka gofguduud burey ee hoostaga magaalada baydhabo mandheera waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa kamiin ciidamada mujaahidiinta ay duleedka deegaanka fiinow ee hoostaga degmada lafay ugu dhigeen kolonyase liibiyiinta kenya ah bakhtigu waa siddeed askari oo kufaarta kenya ah oo uu sarkaal ku jiro dhaawacuna waa toban askari oo isla kufaarta kenya ah qaniimadu waa laba qori iyo hal bistoolad iyo agabyo kale oo kuwa ciidanka ah weeraradani kala duwan waxay imaanayaan xilli maalin ka hor camaliyad istishhaadiye ah ee ka dhacday xarunta iskuul bulisiya ee magaalada muqdisho taasi oo allaha fadligii dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen toddobiyo labaatan murtad oo isugu jira askar iyo saraakiil waxaana sidoo kale xusid mudan in dagaal ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud lagu dilay lix iyo soddon murtad oo maleeshiyaadka riddada ah oo koob iyo soddon ka mid ah kaga carareen goobtii dagaalka uu ka dhacay mahadsanid yaasir ku dhowaad shan boqol oo askari ayaa lagu dilay weeraro ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay ka fuliyeen gudaha dalka maali ilyaas cabdulaahi ayaa warbixintan inoo haya
jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa soo saartay tirakoobka howlgalladii ugu dambeeyey ee ay fulisay bishii lasoo dhaafay ee rabiicul awal kuwaasoo ay si isku mid ah ugu beegsatay murtadiinta iyo calooshood u shaqaystayaasha ruushka hoostage ee fagner sida lagu xusay warka qoraalka ah ee ay nashirisay jamaacadan in ka badan shan iyo labaatan howlgal ayaa lagu warramayaa inay dhaceen bishan oo keliya kuwaasoo lagu naafeeyey cadowga midabada kala duwan leh weeraradan ayaa isugu jira dagaallo toos ah duqaymo iyo weerarooyin khimaasiye ah oo dhegta dhiigga loogu daray murtadiin fara badan sida lagu xusay warka qoraalka ah ee ay baahisay nusratul islaam walmuslimiin waxaa bishii rabiicul awal ee tagtay degalka laga tuuray ilaa afar boqol iyo sagaashan iyo toddoba askari waana tirakoob muujinaya xaddiga dharbaaxada gaartay cadowga lagu hor fadhiyo furimaha galbeedka afrika mujaahidiinta saaxilka iyo saxaraha afrika ayaa tan iyo bilowgii sannadkan geesanaya weerar lixaad leh oo ay ku beegsanayaan murtadiinta iyo murtasaqada fagner waxaana la xusuustaa midkii dhacay siddeed iyo tobankii seteembar ee sannadkan laba kun afar iyo labaatan kaasoo lagu beegsaday garoonka milatariga ee sida aadka ah loo ilaaliyo ammaankiisa ee ku yaalla magaalada bomaako ee caasimadda u ah dalka maali waxaana allaah fadligii halkaa cadowga lagu gaarsiiyey khasaare xooggan oo isugu jira mid nafeed iyo mid hantiyadeed intuba aad baad u mahadsantahay ilyas wejiga labaad xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waa kan bashiir muxiidiin abu ayman bilowgii tanfiidka wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxa ay hore uga hirgashay degmooyinka jamaame iyo kamsuuma iyo deegaanada hoostaga labadaasi degmo halkaasoo muddo toddobaadyo ah ay ciidanka al amru bilmacruuf iyo ragga ducaadda ay ka howlgalayeen bulshada oo hore looga sii digay waxyaabaha mamnuucaadka ah ee wax u dhibaya aakhiradooda iyo adduunyadooda ayaa weli gacanta looga suulinaya munkarka maadaama uu allaha ummaddan uu ku tilmaamay ummad tan ugu khayrka badan bashariyada oo idil dhaganugulaashaha bulshadan iyo la shaqaynta ciidanka xisbada ee loo xil saaray arrinkaasi ayaa waxaa allaha fadligii ay soo dedejisay in in badan dadka ay soo wareejiyaan waxyaabaha mamnuucaadka shaqada tanfiidka xooggeeda hadda waxay ciidanka al amru bilmacruuf wannahyi canilmunkar iyo ragga ducaadda ah ay ka wadaan deegaanada weelmaarow aadey shabeeley daa'if qalaawiley oo ka kala tirsan degmooyinka afmadow iyo xagar ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose si loo ilaaliyo badqabka dadka muslimiinta ayaa waxaa shalay oo jimco ahayd gelinkii dambe fagaara ku yaalla degmada xagar lagu gubay agabyo kala duwan oo isugu jiray kuwa dhibaato ku ah bulshada sharciguna uu reebay sida muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan sidoo kale waxaa la gubay waxyaabihii mamnuucaadka ahaa ee kol hore laga wacyigeliyey bulshada sida dharkaan sharciga waafaqsanayn taleefanada waaweyn iyo waxyaabo kale waxaana fagaaraha ku sugnaa boqolaal ka mid ah dadka deegaanka idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa waraystay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada xagar oo cabiray dareenkooda ku aadan waxyaabihii la gubay aadan gosar xasan xagar maanta waxaan ka dhahay wixii muqadaradda ay wixii dhan si wanaagsan in lagu arwilo la qabtay oo laga laxayay waxaa ka mid ah daawada dhacda ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah maxaa la dhihi jiray moobeellaha skriinka ka mid ah waxyaalaha aan u baahnay in nagala qabto oo fasahaadka ka mid yihiin aad iyo aad aan ugu faraxsan maxamuud cali aadan xagar maanta xaalkan waxaa ka dhacay arrin aad u faraxo leh waxaa ka mid ah moobeelladii maryaha khafiifka ahaa wasakhdii oo dhan waxaan ku faraxsannahay oo nagala suulo magaaladii laga soo saaray indhaheenna annagoo arkeenna horteenna lagu gubay annaga oo deegaanka magaalada ahna aan aad u soo dhoweynay aadan sumayne aadan degmada xagar maanta waxaa ka dhacay in oo minaanbaxu ka dhacay oo waa dharka bilcaanta meel ay qaatay raashin ka dhacay sida telefooniyaha waaweyn wakhti badan sugay anaga dhulkaan saddex bilood ayaa la sheegay shariif xaaji xuseen nuur xagar degmada waxaa ka dhacay telefooma waaweyn sidoo kale mimir hees ay ku jiraan ii sheeg telefoonka kaamarale xijaabiyaada ambalelayaasha kulli noocyada kala duwan oo la diidayo walaayadad ay koribaasan tahay aa lagu soo qabtay haddana waa la gubi luul cabdulaahi cabdiraxmaan degmada xagar waxaa ka dhacay in wixii xun iyo dharka khafiifka ah iyo wixii maxaa la dhihi jira diidaya oo dhanba in maanta uu guulaystay maasha allah ilaahay runtiska waa ku qanacsanahay maasha allah boqolkiiba boqol waan ku ganacsanahay khayr allaha siiyo wiilasha soo qaaday kuwa halgamaayo kuwa duurka ku jiro maasha allah way mahadsan yihiin khayr allaha siiyo annagana waan ku raacsannahay waana garwaan u nahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu waan ku faraxsanahay maanta degmada xagar dharka khafiifka iyo waxa dhacay daawada dhacday qashinka nalaga goy waan ku faraxsanahay aniga waa madiine maxamed ah waan ku faraxsanahay maanta waxaa la gubay cabitaan dhacay waxaa la gubay dharka khafiifka ah waxaa la gubay daawooyin oo gabdhaha isku caddaynayaan wax dhan oo murku de waa nalaga waa nalaga nadiifiyey ciidanka xisbada al amru bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ee loo xil saaray mas-uuliyadda fulinta qodobadii ka soo baxay xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa weli si aada u qaadanaya dowrkooda iyagoona habeen iyo maalin heegan u ah dhaqangelinta shaqadii loo igmaday mahadsanid bashiir askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee gado sida warbixintan uu ku faahfaahinaya casaam carafaat guuleed isaaq aadan iyo aadan macali ibraahim diiriye waa laba askari oo toobadkeenayaal ah kuwaas oo ka soo baxay maleeshiyaadka murtadiinta iskuna soo dhiibay mujaahidiinta iyagoona lagu soo bandhigay degmadii ceelcadda ee xarunta wilaayadii islaamiga gado markii toobadda loo qabtay kadib ayaa waxay waraysi siiyeen idaacadda islaamiga andulus iyagoona ka warramay muddadii ay ku biireen murtadiinta waxyaabihii la kulmeen intay ku jireen maleeshiyaadka iyo sida loo soo dhoweeyey iyagoona baaq toobadkeena u diray saaxiibada safka cadowga uga soo tageen magacaygu waa guleed isaaqaadan waxaan ka yimid degmada beled xaabon ku dhashay khaasatan hadda waxaan joogaa degmada ceelcadda nimanka murtadiinta waxaa noogu biiray tii mar ayga isku dhaceen qaab beerlaxaws iyo qabiili qabyaalad haday nagu abuuray inaan ka mid noqday ayaga dagaallo hadda aan ka qayb galay waa hal iyo labo sidii dagaalkii caracas oo kale sidoo kale tulibura qorkeeda aan aada ugu baaba'nay kabis sidoo kale dagaalka caracas subaxii faraqa ka horeeyo baan isku qabanna meesha ayada nalagu bacsan waan iskaga noqonay dib baan u noqonay markii labaad oo gacankii labaadan soo noqonayna dee garabka naga laga baxay ilaa soddon nin afartan nin waa noga waxyaabihii indhaga ku arkay waxaa ka mid ahaa nimankan la socday oo kale oo aad u hoobanayo meydka aad meesha u yaali wuxuu ahaa koonay ilaa hadda qalbiga ka gulaa waan wallaahi oo dee nin cariiri ku jiray oo qol mugda lagu xiriyo nin iftiin taaganya waa labo waa kala duwan yihin aniga labada kun iyo labadii shabaab igu dambaysay aragtida laakiinse magacyada iyo qaababka loo bixin jiray iyo waxyaabaha saxaafadda ah iyo wejigan ugu yimid markaan godoonnaba yimid laba siyaafo oo kala weyn wey saxaafadda rag dilaa oo dee wixii dhex istaago ayagoo nool ay dubanayaan laakiinse waqtigaan imid ilaa deertaan naxariis iyo waxaan dareemayaa xasillooni stress la-aan walwal la-aan soo dhoweyn taas ilaahay waan ugu mahadcelin koobaad mar labaad mar saddexaad walaalaha muslimiintana waa ugu mahad celinaya saaxiibaday dee kuwa horey ugalan wataba way ogyihiin raggii lamidka meel ay mareen laakiin qofka maskaxdiisa inoosha maanta ilamidka ah muslimiintana isku soo dhiibo wadadaan marna ay maraan aadan macali ibraahim jiiriye nuur oo ka imaaday magaalada beelxaawo haddana joogo degmada calade waan gartay aadanow qorbaad ku biirtay nimankan murtadiin waxaan ku biiray labada kun labaatan iyo kooda waxaan moodayay meel qomanmeen inay tahay bise waxaan ogaaday meel halisa inay taho mataqaana nafteeda oo ay halis gelinayso waxaan ka galay dolow dolow soomaaliya waxaan ku jiray muddo shan bilood oo tababarka tababarku markuu soo dhammaaday kabid waxaa egtay in nala soo qaado badaxa nala keeno niman ciidan oo meel ka tuuran nagula darool yidhaahdo hub iyo waxaa idin siinayaa iyo lacag iyo waxbaa idin siinayaa kabacdigeed markaan fiirinana in niman oo hub iyo nolol iyo ayna ka muuqanin baa meesha ugu tagnay inaan ku aqrisay aan ka boqoy waxaan iskaga soo cararay inaan saaxiibadaya waxaan dhihi lahaa lahaa midka ku jiran anigu meeshaas nolol ma taalo waxay aborto yaalana ma laho saare xumaad ku dhimanaysaa intaadan niyadda ku haysan ee aadana ha ka joogeenaan ii lahaa meeshaas waxa uga horreymi jiraan rag badan baa ku fashilmo aniga ka mid ahay oo inay meeshu nolol taale moodayey marka arkayna ka qowmameeyey dhalinyarta sidaasaan leeyahay maasha allah si walaalay waxay soo dhoweeyeen si sharaf leh oo wanaagsan bay isoo dhoweeyeen ayakana allah kor ka yeelo askartan toobadkeenayaasha ee lagu soo bandhigay degmada cilacadde ayaa ka mid ah qulqulka askarta toobadkeenayaasha ah ee lagu soo bandhigayo wilaayaadka islaamiga ah mahadsanid casam maktabka beeraha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa adeegyo kala duwan ka fuliyey degmooyinka wilaayadaas xilli beeralayda ay u diyaargaroobayaan ka faa'iidaysiga dalagyada xilliga deerta cusmaan axmed duubo ayaa warbixintan inoo haya
iyadoo beeraalaydu ay isu diyaarinayaan xili roobaadka deerta ayaa dhinaca kale maktabka beeraha ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxa uu saddexdii bilood ee lasoo dhaafay uu ku howlanaa dayactirka iyo xiritaanka kanaalada amaba faraha biyaha ee webiga kuwaas oo saameyn ku yeelan kara dalagyada la beerto maktabka ayaa shaqada ka sameeyey afarta degmo ee gobolkaas sida salagle saakow bu-aale iyo degmada jilib kuwaasoo dhammaanba uu ka sameeyey mashruuca xiritaanka faraha biyaha goobaha ugu badan ee laga shaqeeyey ayaa ah deegaanada hoostaga degmada jilib kuwaasoo ay waxyeeleeyeen fatahadihii sanad ka hor ku dhuftay waddanka goobaha qaar oo aan booqday xilligii ay shaqada ka socotay ayaan ku arkay qalabka makiinadaha oo ku guda jira shaqada iyo mas-uuliyiinta xafiiska beeraha oo iyagana kormeeraya qaabka ay u socoto shaqada qaar ka mid a waxgaradka ayaa iyagana ku sugnaa goobta suldaan cabdiraxmaan oo ah suldaanka beesha jareerweyne ayaa ka sheekeeyey goobaha laga shaqeeyey iyo dareenkooda ku aadan shaqada la qabtay afarta degmo sida micnaha saakow sida macnaa bu'aale sida macnaa salagle iyo hadda ugu dambayn macnaa degmada jilib webigii labadiisa dhinac kulli waa la soo xihay biyoxireen waay webiga labadiisa dhinaca meelaha ka fatahay ee si dhammaystiran ayaa loo xihay maktabka wilaayada beeraha si fiicana ugu guulaysatay aad bay ugu mahadsan yihiin degmada jilib waxaa hadda laga soo bilaabay minmanaane ilaa iyo nasiib buundo hadda qeybihii ugu dambeeyey ayaan micnaha maraynaa oo macnyagaabo ah xitaa waxaa lagu daray safarkan webiyarow biyihii webiga ka fataho markuu bato webiyarow ayuu ku dari jiray webiyarow asagana waa la xihay oo hol fiican baa laga qabtay maasha allah ilaahay baa ku mahadsan dadka ku nool deegaanada jiinka webiga ayaa dhankooda si weyn u soo dhoweeyey mashruucan kuna tilmaamay mid ay ugu faa'iidaysan karaan wax soo saarka dalaga shaqooyin annaga aan sugi jirnay weeyaan alla subxaanahu wa tacaala maanta uuba soo fududeeyey waxaa waaye dadku waa inay isu tashtaana muslimiinta ayaa mahad taasaa iska leh ganacsatada iyo iyo beeralaydii beeroqodotada aheed waa inay isku tashteen oo beerihii maktabka walaayada maanta waxaan taagannahay si si wadajir baa iskugu tashiya inay biyaha iska qabtaan kolley alxamdulilah maalintan aad iyo aad ayaan u faraxsanahay farxaasoo yahay macal bulshada dadweynahayna dhammaan oo ku faraxsannahay deegaanka markii walaayada soo gurmatay iyo dadkiina beeraalayda ah oo tuulayaalka ku kooban markii isgarab galnay alxamdulilah farooyinkii oo biyihii fatahaadii meelihii jajeexi iyo meelihii fufurnaayeen dhammaan waa la noo xiray wax hadda far loo furan ma jiro ummaddii maaragtay hadda hurdadooda maaragtay tarankiil way hadda maanta wixii ka bilaawda annaga bii maba filinoyno maysinka bishaarooya wixiiuna codsa una dirni oo wilaayadan sheegni ila heer haraka iyaguna deersiyan eena wixii una farooyin oo webiga afsha ka furanyan doon ina ra'ni oo farooyii sototusni bannaankana meeli fatahaadani ka imaadasna sotusni een maanta hadda una ballantiya haddana na tusihaaya maanta ballant tacabkii inaan oona lawajibaarno haween imaalan wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa degmooyinkeeda waxaa mara webiga jubba waxaana ay leedahay dhulbeereedka ugu badan marka laga hadlayo gobollada soomaaliya mahadsanid cusmaan ugu dambayntii wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa dowlad diini ah oo lagu baranaya dhaxalka u soo gebagabaysay qaar ka mid a dalabatulcilmiga ku dhaqan degmada ceelbuur ee wilaayadaas marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya munaasabadan oo ka dhacday gudaha degmada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda ayaa lagu soo xiray dowlo lagu bixinayay cilmiga faraa'idka ama dhaxalka taasoo ay dhiganayeen qaar ka mid ah dalabatul cilmiga magaalada dowladda oo socotay muddo afartan iyo shan maalmood ah ayaa waxaa ka faa'iidaystay ilaa shan iyo toban arday kuwaas oo muddadaas u heelanaa barashada faraa'idka oo muhiimad weyn u leh muslimiinta waxaa dowladdaani hirgeliyey maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaana si gaar ah ay dalabatulcilmiga ugu baranayeen kitaabka arraxbiya oo ka mid ah kutubta lagu daraaseeyo faraa'idka xafladii lagu soo xirayey waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin waxgarad iyo qeybaha bulshada waxaana laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horeyn waxaa ka hadlay macalinkii bixinaya dowladda isagoona ka warbixiyey qaab socodkii dowladda dowladan ilaahay subxaana watacaala uu maanta annagoo caafimaad qabnana joojiyey gebagabadeedii waa dowladii ku saabsaneed cilmulfaraa'idka wax kale kama hadlaynin gaar ahaan kitaabkii raxbiyaha ahaa bilowgiisii ilaa dhammaadkiisii dowladdaas waxay soo socotay muddo afartan iyo shan cisho ah waxaa ka faa'iidaysatay ilaa shan iyo toban arday ay u soo gebagabowday siddeed iyo toban arday markii hore ahaayeen waxbaa ka tegtegay duruufo jira awgood gebagabadii waxaa ilaahay subxana watacaala soo gaarsiiyey ilaa shan iyo toban arday maantana ilaahay fadligiisa qofba inbuu ka fahamsay qofba intii ilaahay ula ekaysiiyaba qofba waxbuu ka hayaa qof maanta ebrihi kuma jiro intaas kadib waxaa madasha ka hadlay ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska guud ee beesha mursade isagoo la dardaarmay ardayda allaanu mahadcelinaa uma macalimka ardadan soo saaray wakhti kooban soo saaray runtii cilmigan faraa'idka ah tusiyey cilmigu waa farac dheer yahay inaad marka sidaas aad ku tabiiqisaan horta waa kula dardaarmaa insha allahu tacaala ciddii garanayso dhanna inay akhrisaaho waa aaday u fiican tahay maktabka dacwadoo asaguna arrintan runtii ku guubaabiya dadka oo maaragtay howshaas u istaagay walaalahay ayagana waxaan leenahay ilaahay ajarkiina ha badiyo dembigiinana allah ha dhaafo ugu dambayntii qaar ka mid ah dalabatulcilmiga ayaa madasha ku soo bandhigay bandhig ay ku muujinayeen cilmiga dhaxalka ay baranayeen muddada afartan iyo shanta maalmood ah waxaan ka mid nahay ardaydii mataqaanay xafladda loo soo xiray insha allahu su-aalo yar ayaan isweydiinaynaa waxaan weydiinaa walaalka mataqaanay ka mid dalabada walaal waxaad noo sheegtaa carif ilcawla luqatan waistilaaxan العول لغة الزيادة والارتفاع واست- واصطلاحا زيادة في السهام ونقص في الانصباع ما هي قسمة التركات؟
haddaan ka jawaabo qismad tarakaad waxaa la yidhaahdaa hiya icdaa'u kullu waarisin min atarikati maa yastaxiquhu sharcan Een, waxaan ku jiray dadka cilmigan uu bilowg u ahaa Een, haddaan wax ka sheego arkaanta oo kale een, alwaarith macnaha in la helo mid wax dhexlaayo almuwarit macnaha mid la dhexlaayan in la helo Ee, xaqulmawruuth xoolihii macnaha la dhexlaayan ayadana in la helo waayo saddexdaas markii la hel arkaanta waa dhisan tahay dowladan lagu baranayay cilmiga faraa'idka ayaa ah dowladii ugu horeysay oo noocan ah oo maktabka dacwada ee wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud u qabto dalabatulcilmiga wuxuuna maktabka dacwada dardargeliyey dowlaadka kala duwan ee u qabanayo qeybaha bulshada ee wilaayada aad buu u mahadsan yahay marwaan warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo saako sabti ay idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga andalus warkan warka xiga ayaa noo ballanaa insha allah inta ka horreysa waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh waalcaaqibatu lilmuttaqiin